bismi illahi raxmaan raxiim maanta waxaa ka anbabaxay dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud isagoo ku sii jeeda magaalada addis ababa ee dalka etoobiya kaasoo kaga qaybgeli doono shir madaxeedka iigad iyo shir madaxeedka ururka midowda africa kadibna madaxweynuhu wuxuu uga ambabixi doonaa yurub oo uu kaga qayb geli doono dalka biljam shir halkaas lagu qaban doono waddamada yurub ay ka soo qayb geli doonaan waxay ka mid tahay dadaaladii beryahan diblomaasi laga waday dibadda qayb ka mida ayuu madaxweynuhu ugu baxay safar wuxuuna dalka ku soo laaban doonaa hadduu ilaa yidhaahdo markii uu howlahaas soo dhammeeyo oo qaadan doona muddo wiig ah hadduu alla idmo waxaa halkan kusii sagootiyey madaxda guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada madax ka tirsan dhammaan shirarkaas waxaa qayb ka ah ajendaha looga hadli doono arrinta soomaaliya sida aad la socotaanba iigad waxay qayb ka tahay arrimaha soomaaliya xagga security-ga iyo xagga dibudhiska soomaaliya iyo gacansiinta dawladda soomaaliyeed iyo midowda africa oo halkan ay ka joogaan ciidamo marka waxaa ka mida ajendaha looga hadli doono arrinta soomaaliya sidoo kale shirka uu kaga qayb geli doono biljam yurub bruxel waxaa ka mida arrimaha soomaaliya sidii looga qayb qaadan lahaay waddamada yurub ay uga qayb qeydan lahaayeen dibudhiska dalka soomaaliyeed kadibna madaxweynuhu wuxuu ka qayb geli doonaa ururka islaamka ee shirkiisa oo asagana qayb ay ka tahay soomaaliya ajendaha looga hadli doonana ay ka mid tahay dibudhiska iyo dib soo celinta nabadda iyo kala dambaynta iyo ammaanka soomaaliya